bismillahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dal sanduurnimo adeynaysan waxaa ugu waaweyn
ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda ah oo maanta howlgallo ka dhan al-shabaab ka wada deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inaan waxba iska bedelin mowqifka dowladda ee ku aadan wadahadallada maamulka somalilan
gudoomiyaha golaha shacabka oo xaaladda dalka warbixin ka siiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka maamulka puntland oo faahfaahin ka bixiyey qodobada ay isku khilaafsan yihiin dowladda federaalka soomaaliya
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda ka qayb gashay shirka midooda yurub iyo dalalka soo koraya
dowladda soomaaliyana maanta waxay ka qaybgelaysaa doorashada tartanka madaxweynaha baarlamaanka adduunka
baaraadka dibadda ee warkeena duhur aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn taariikh laga soo warida israa'iil oo ku dhacay gudaha masar iyo dad shacab ah oo waxyeelo- ku waxyeeloobay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal hol salaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oomo b oo ka kooban boqol garam soddon garam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal hol salaris
ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo jimcaha taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labaatan iyo toddobada bisha toobnaad sanada labada kun labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargaroodaan qodobadii aad maqasheen oo fidsan
aynu ku bilowna faahfaahin ayaa waxaa laga helayaa howlgallo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa macuusleyda ay maanta ay ka wadaan deegaano ka tirsan ee gobolka hiiraan wararkaan ka helayno deegaano ka tirsan galbeedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ku waramayaan in maanta halkaas ay ka wadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka howlgallo kana dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii halkaas saacado kooban uu shalay ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda kuwa macuusleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkaas ayaa waxa uu si gaara uga dhacay deegaan lagu magacaabo caaga sibir oo hoostaga ah degmada furlibaax ee gobolka hiiraan halkaas oo ay weerareen ciidanka deegaanka ee macuusleyda iyo sidoo kale ciidanka deegaankaas ku sugnaa sida ay ku waramayaan qaar kamid dadka deegaanka ciidamada xooga soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ee macuusleyda ayaa xalay ilaa iyo maanta waxay howlgallada ay ka wadaan deegaanadaas iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan galbeedka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana la sheegay in ujeedada howlgalkaasi ay tahay mid lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amniga deegaanadaasi wararka sidoo kale waxaa inta ay kusii darayaan in dhaqaaqyo ciidan dagaalamayaasha al-shabaab iyaguna dhankooda ay wadaan waa dhaqaaqa ay ka sameynayaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyagoona la sheegay in ay ku doonayaan inay kula dagaalamaan halkaas ciidamada dowladda iyo kuwa macuusleyda ah ee iyaguna howlgallada ka wada si kastaba ha ahaatee gobolka hiiraan qeybo badan oo kamid ah ayaa waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa deegaanka macuusleyda iyo sidoo kale ciidamada deegaanka macuusleyda iyo al-shabaab waxaana dagaaladaas qaarkood ka dhashay dagaalo waa khasaaro dhimashay dhaawac leh oo soo kala gaaray dhinacyada iyadoona dowladda inta badan ay guulo ka sheegato dagaaladaas halka sidoo kalena shabaabka iyaguna ay sheegtaan inay weeraro ay ku qaadaan saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin qeyba kamid ah gobolka hiiraan
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in aan waxba iska bedelin mowqifka dowladda ee ku aadan wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ergeyga dowladda soomaaliya u qaabilsan wadahadalada soomaaliya iyo somalilan cabdikariin xuseen guuleed ayaa sheegay in aanu wax iska bedelin mowqifka dowladda ee ku aadan wadahadalada somalilan cabdikariin xuseen guuleed ayaa sheegay in hawsha wadahadaladu ay meel fiican marayaan loona baahan yahay in lagu garab istaago sidii looga miro dhalin lahaa arrintaasi wax iska bedelay wadahadalada iyo siyaasadda dowladda soomaaliya ay ku dhaqmaysay ma jiraan ayuu yiri cabdikariin
wadanka soomaaliya markii laga soo tago ammaan darrada guud ee jirtay nimanka shabaabka dhibaatada labaad ee dowladnimada soomaaliya hortaagan waxay tahay midnimada dalka kala dhantaalan dowlad iskii wuxuu ku tahay caqabad dastuurkii wuxuu ku tahay caqabad wax kasta wuxuu ku tahay caqabad adduunyada waxay eesantiisu ceelkeensadaan aniga waxaan waa midnimada in lagala shaqeeyo waana ilaa toddobada kun ee reer axmed gurey ay ka tali jibiyeen oo maanta lamaantii bulshada ah haddii u istaagaan in lala shaqeeyaan inay ku guuleysan karaan waa lagula guuleysanaya ahamiyad aad u weyn ay leedahay midnimada dalka nimankaas walaalaha iyo reer somaliland oo runtii go-asho aad iyo aad u weyn qabanaya go-ashada ay qabanayaan ay tahay mid xaq ah oo dhab ah waxay u baahan tahay dhammaanteed sidii aan go-ashada iyo xanuunka iyo dhibaatada ay da- ay dareemayaan aan oga soo baabi'in lahayn soomaaliya inteeda kalena inay dib ugu soo laabtaan aan oga shaqayn lahayn kolley waxaan rabaa inaan idiin sheega aniga erday ahaan iyo xafiis ahaan ee hoosta ayadaa waa wadnaa meel fiican waa maraysaa waxa iska bedelay wadahadaladii iyo siyaasadii dowladda soomaaliya iyo dolosidii ay kula dhaqmaysay somalilan iyo wadahadeedeedana ma jiraan meeshii ay kasii soconayaan waxaan rabnaa dhammaantii inaad garab iyo gaashaan igu noqotaan saddexda shay marka aan ku celiyo oo aan rabno inaan ka shaqeyno waa waxbarashada yara garab galayso faarax aan gacan ku siino si aan jahligi aan oga meesha oga oga bixino qodobka labaadna waa amnigii dalka oo nimanka nabadiidka iyo xagjirkaa sidaan dhammaanteed waxaa ugu wada qaban lahayd iyo sidii midnimada dalka aan kusoo celin lahayn mar labaad iyo mar saddexaad aan mahadsantihiin
somalilan ayaa aada u cambaareysay in dowladda soomaaliya ay aqoonsato s c kaatumo waxayna sheegeen in tallaabadaasi ay dhaawacayso wadahadalada u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo somalilan markana haddeenaynu gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ku sugan dalka mareykanka islamarkaana ay weelinayaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxauu kulan la qaatay jaariyadda soomaaliyeed ee dalkaas ku nool jaariyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada washington ee dalka mareykanka ayaa waxay gudoomiyaha iyo wafdigiisa ay u sameeyeen halkaas xaflad soo dhaweyn ah gudoomiye aadan madoobe oo munaasabada ka hadlay ayaa waxa uu jaariyadda soomaaliyeed ugu warbixiyey xaalada guud ee dalka sidoo kalena waxa uu warbixin ka siiyey howlgalada dalka ka socda
aniga gudoomiye baana maanreer u soo maray badanaa gudoomiye mar la doortay soomaalida caadafada ku badan hal mar ay doorataa war kii sanadkan arnay kaan iska dhaaf laydhaa mar labaad lama ogolaan jirin hase sheek hore loo soo doortay waad ogtihiin haddana ilaahay nasiib waa soo celiyey cabdi xaanshi waad ogtihiin marka anigu doorashankaas maadaama lana soo celiyey markii lana doortay waa fadhiisanay maadaama soomaaliya arrintan lagu abaalmarisay odayaalna aanu nahay horeyn hel usoo qabanay maxaa soomaaliya ugu abaalgudi karna laba arrimoodan ku tashanay kow argagixisada dalkan in laga xureeyo soomaali xasilooni siyaasadeed oo shuruucdeed dhammaystiran tahay yacni deymaha laga leeyahay qaabkii loogu afin lahaa dowladnimo dhammaystiran maandatka inta ku jira inaan gaarsiino oo aan tii ilaahay waa gaarkeed laakiin anigu dadaal la harin taasaan gocaansanay ayaan ku soo wada socno walaalayaal Arrin- arrintaas arrintaasaan rabnaa in gacan lagu siiyo hadda waa bilaawnay laba sano waxyar- la- waxyara ka- ka harsan labadan sano kale haddaan gaarno waxaan rajaynaynaa soomaaliya isbedel la taaban karo jaaliidaha banaanka joogo qof intereskiis oo wanaagsanba meesha ku haysto asagana booqasho ku imaanaya maahayn dadka kale qof kasto amni darro dalkan ugu maqanaa waxaan rabnaa in dalka kusoo noqdo oo ilaahay arrintaas nagu guuleeyo taasaan rajaynaynaa ilaahay waxaan la siiyey dal barwaaqa ah shidaalkii dhulbeereedkii badii adduunka waad ogtihiin maanta raashin iyo waxaa la isku haystaa iyo shidaal ilaahay waxaa anaga nagu manaystay dalkeeni shidaal haddii la yidhahdo waa eegagabaad waa la socotiin kalluun keligiisa ku filan soomaaliya haddii baddaas la yacni qorshe loo samaysto hoolihii noolaa dhulbeereedki maxaa lala gaajaysan yahay la rafaadsan yahay yacni qarandunka iyo taleefo- taleefonaddii nagu dhacday ayaa maaragtay soomaaliya la dhibaataysan tahay hadda dadki waa cilbaheen waa la waantaway qof kasta maanta wixii hore ka shalaysan yahay marka dhammaystirkaas yaan anigu diyaar u nahay odayaashaanad waxaan rabnaa inaan maaragtay yani u horseeno dhallinyarada iyo aqoon-yahanada hilalka dhararsan meel nadiif ah oo maaragtay la sallaxay inay hilal ku qabtaan aan rajaynayna taasaan u sallaxayna aad iyo aad aad u mahadsantihiin
haatee gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa waxa uu dalka mareykanka kula kulmay gudoonka waa guddiga arrimaha dibadda ee golaha aqalka wakiilada isagoona kala hadlaya arrimaha ku aadan baarlamaanada soomaaliya iyo mareykanka sidoo kale waxay ka wada hadleen arrimaha iskaashiga baarlamaanada soomaaliya iyo mareykanka isagoona gudoomiyaha ka dalbaday in ay baarlamaanka dalka mareykanka ay taageeraan kuwa soomaaliya
maamulka puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobka ay isku khilaafsan yihiin dowladda federaalk soomaaliya mas-uul ka tirsan puntland ayaa dalsan t v u sheegay in ay puntland iyo soomaaliya waa dowlada soomaaliya ay jiraan qodobo dhowr ah oo dastuurka ah oo ay isku khilaafsan yihiin
horta dowladda marka ay federaalku dee waxaa la isku hayaa hanaanka dowladiska soomaaliya annaga dowladda waa naga duntay soomaaliyeed dowlad federaal ah eh, baa inoo dhisan oo leh inaan dhiid laysigu ogyahay waa qaybiga la wadaa in la qaybo ay dhiman tahay iyo in wixii dhiman la dhamaystiro ah marka midtogaana dowladda federaalka ahi dee mar walba waxaa laga doodayay la isku haya waxay ahayd eh, geedi socodka dhamaystirka dastuurka iyo hanaanka federaaliyadda waddanka Eh, puntland marka waa steed ka mid a steedyada federaalka soomaaliya waana kii ugu horreeyey ee ugu mid ballaaran dowladdan soomaaliyeed federaalka in halkan soo gaadho oo soo dhisanaa qaybigu ka ahaa waxay ka soo shaqaysay marka puntland kow in dowlad soomaaliyeed oo federaal laga helo oo ku shaqaysa caasimadda waddanka labo waxay puntland qayb ka ahayd oo ka soo shaqaysay in waddanku kumeelgaar uu ka baxo oo loo sameeyo waddanka dastuur kumeel gaar ah waddan kumeel gaar ka saaraya oo la ansixiyey kowd bisha agost labada kun iyo labiyo tobankii maalintaas marka dastuurka soomaaliya la dhamaystirayay oo kumeel gaarka eh, waddanku ka baxaya dastuur kooban oo charter baa lagu shaqeynayay ama axyaa qarneed baa lagu shaqeynayay iyo axyaa qarneedka inta laga gudo dastuur loo gudbo markii laga shaqeynayay dowladda federaalka iyo dowladda puntland baa ka wada shaqeynayay iyo dadka waa soomaaliya u taagtooda saagoomiyana istiidada kalaama dhisaan waxaa marka jiray qodobo aasaasi ah oo siiri ah oo maalintaa la- lasla gartay inuu- inuu- lasla gartay in la dibdhigo oo la yiri maalinta dowlad goboleedyada kale ay dhismaan oo hanaanka federaalka iyo istiidada kale ay soo dhismaan ayaa istiidadaas dhismahaya oo dowladda federaalka xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ayaa isla fariisanaya oo ka doodaya arrimaha dhiman ee dastuurka iyo dhamaystirka federaalada waddanka ka dhiman ee hala sugo intaa maanta waa burburtada ku dhow keligeed waa oro ka dhow ragga maamul goboleedo hadda kadib dhalan oo mustaqbalka dhalan doona la sugayiye maxay aniga hadda maanta aniga hala ii geeyo oo saan ugu arabo hala iigu sararta hala iigu jeexo midkaan may oran xaqna uma ay lahayn ee, mana ay ahaan waxa puntland iyo bakri puntland qabta bakri puntland dad soomaaliyeed duulimada soomaaliya iyo dhismada qaranka soomaaliya door buu ku lahaa hadda maa ka shaqeeyaa
si kastaba ahaatee maamulka puntland iyo dowlada federaalk ayaa waxaay isku khilaafsan yihiin qodobo dhowr ah iyadoona madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni uu dhowaan uu sheegay in ah, dowlada federaalk gaar ahaan madaxda golaha wadatasha qaran kuwa dowlad goboleedyada ay ah, dalka iyagu masiirkoosa masiirkiisa iyaga go-aan aysan ka gaari karin markana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada brasris ee caasimada dalka belgiumka ayaa waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shirka midowda yurub iyo sidoo kale dalalka soo koreya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulamo la qaatay madaxda ka qaybgalaysa dalalkaas qaarkood oo iyadoona kulamada ay ahayn kulamo duceedyo looga hadlaya xoojinta dalalka oo kulamada la qaatay sidoo kale xiriirka ka dhexeeya dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey uu kaga hadlay arrimaha dowladda soomaaliya ay hiigsanayso ee ku aadan arrimaha deeqaha baniaadanimo ee gargaarka degdega ah ee midooda yurub iyo sidoo kale in la bedelo mashaariicda horumarineed ee maalgashiga khudbadaas ayuu shirka ayuu ka jeediyey madaxweynaha shirka midooda yurub iyo dalalka soo koriya
halka warkaasi aad kala socotaana waa radio dalsan markana akhbaaraadka dibadda gantaal laga soo tuuray israel oo ku dhacay gudaha masar iyo dad shacab ah oo ku waxyeeloobay lix qof ayaa ku dhaawacantay madfac waa berigii hore ee saakay oo jimco ah ku habsaday magaalada daaba ee dalka masar una dhow xuduudka israel telefishinka dalka masar ee lagu magacaabo al-qaahira al akhbaariya ayaa baahiyey inuu gantaalkaasi geystay dhaawaca lix qof iyo burbur soo gaaray xarunta gaadiidka gurmadka ambalaasta iyo dhismada degan yahay oo qaas u ah maamulka isbitaal ku yaala magaalada daaba oo laba boqol iyo labaatan kilomitir u jira magaalada qasa ee falastiin ilo wareedyo la hadlay telefishinka alqaahi waa alqaahira al iqbaariya ayaa sheegay inuu madfacaasi ku lug leeyahay dagaalka israa'il iyo falastiin oo uu ku dhex marayo magaalada qasa dhanka kale ciidanka israa'il waxay sheegeen inaysan war iyo wacaal u haynin dhacdadaasi ka dhacday meel ka baxsan xuduudkooda waa sida ay hadalka u dhigeen si kastaba duqeynta waa berigii hore ee saakeyto ka dhacday magaalada daaba ee masar waa duqeyntii labaad oo ay israa'il ka geystaan gudaha masar tan iyo markii uu dagaalku ku dhex maray ururka xamaas iyo israa'il bishan oktoobar toddobadeedii
guudaan dhegeystayaal warkii duuraad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho maantana wanaginta
wararka ma haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga wadiya dalsan ee hankaagii sow haatan la helin warlahelyaabaha talalhel